dhallinyaradan oo dalka gudihiisa wax ku baratay islamarkaana ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay u istaageen inay si bilaash ah wax ku baraan caruurta iyo dadka waaweyn ee ku nool xeryaha barakacayaasha oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho dadkan ayaa awoodin inay iska bixiyaan qarashka waxbarashada waxa ayna tani u tahay fursad fiican xasan raago oo ka mid a dhallinyarada u istaagtay inay caruurta iyo hooyooyinka si bilaash ah wax u baraan ayaa ka waramaya waxyaabaha ku dhaliyay inay xilligan wax baraan dadkan barakacyaasha ah garab gaar aan ugu siisa malahan annaga si basar ku wadno ardayda waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal sideed sano ilaa iyo afar iyo toban sano ilaa shan iyo toban sano way isugu jiraan sidoo kale waxaa dhigtaan waalidiina dhigtaan ayagana galbihii hooyooyinka waaye oo ma aragtay kaamka ku nool oo aanan waxba qori karin waxna akhri karin iskuulkaana ayagana waxaan ka dhex aragnay fursad ay iskuulka wax kaga baran karaan maadaama annaga aan helayno jaanis ayagana halkan waxbarasho aan ku siino hadda qoraalka way barteen akhriska way barteen oo meel fiican ay wax u marayeen ayaga iyo caruurtooda isku sii waxbarashada u wadaan hadda ruqyo cabdi cali iyo maxamed axmed maxamuud oo ka mid a ardada ka faa'iidaysatay waxbarashada lacag la-aanta ah ayaa ka mahadceliyay iyagoo sheegay inay waxbarashada noloshooda wax weyn ay ka bedeshay oo waxbarashadeeyii oy sii adkaataan jeclahay kuley meesha aan ku qorahaynan kuleelay noogu tahay meel faraakha leh ma-e ina nool faraakhayna waa jecelnahay ina xooga nool soo saaro wax nool baro anaga markii oon yaraay ilma yaryaraa liigu dhaafaayey reer baadiyaan ahaay hadeertaan waa baadiyaan kasoo qaxay intaan imaaday intaa waxbarashaa inta laga galaa la yiri marka waxbarashaa la galaa la yiri nin kastaba ninkii dhigahaayo ha imaada la yiri anaga waxbarashada waan jeclahaan dhah waa dhiganaa ee halaysiiyo buugay halaysiiyo kii diinta ku dhigahaay kii af soomaalida ku dhigahaay waa laysii hadda qoraalkiyaan ku jiraa maasha allah idinkana kor allah idinka dhigo waxbarashadii inay kor noogu qaadiinaan jecelnahay waxaa dhigtaa maadada xisaabta iyo soomaaliya aa qortaa wax kasta isbedela si iskuulka oo anu kala xamil oo dhigtaan aa u baaqda waalidiinteena wax waa barnaa hooyadeena waxna anu bartaan